بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن سليمان الأسفهاني رحمه الله تعالى ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة walaa yas'alu garsooruhu ama qaaligii ma su-aalo almuddacaa calayhi shaksigii wax lagu sheeganayay oo la dacaweynayay ma su-aalo garsooruhu ilaa bacda kamaali dacwa dacwada kaamil noqoshadeeda ka bacdi maahan dacwada maxaa lagula jeedaa yacni dacwada isaga muddaciga bacda kamaali dacwa almuddaci muddacigii dacwadii markuu dhammaystirto ka bacdi ayuu muddaca calayhi garsooruhu su-aal weydiin karaa weli aadaabtii qaaliga ama aadaabtii garsooraha ayaa noo soo socotay sheekhu halkan wuxuu ka gudagelay qaabka dacwada loo qaadayo garsooraha qaabka dacwada uu u qaadayo hadday u yimaadaan muddaci iyo muddaca calayhi waa qof isagu wax sheeganaya iyo qof wax lagu sheeganayo labadaa hadday u yimaadaan qaabkii dacwadooda uu u qaadi lahaa wuxuu ku yidhi sheekhu walaa yas'alu qaaligu ma su-aalo almuddacaa calayhi shaksigii dushiisa wax lagu sheeganayay ma su-aalo wax su-aala ma weydiiyo ilaa bacda kamaali dacwa dacwadii kaamil noqoshadeedii ka bacdi maahan dacwada maxaa lagala jeedaa muddacigii warka ha dhammaysto muddacigii dacwada watay horta ha dhegaysto muddaciga waxaasuu iga qaatay waa axaday waxbuu iga dilay waxbuu iga dhacay waxbuu maaragtaa iga khayaanay dacwadii horta ha dhammaysto muddacigu muddacigu markuu dacwadii iyo warkiisii dhammaysto kabacdi ayuu qaaligu su-aal weydiin karaa muddaca calayhigi ka jawaab uu leeyahay marka waxaa lagugu soo eedeeyey ka jawaab markaa kabacdi ayuu dhihi karaa walaa yuxallifu qaaligu ma dhaariyo hu almuddacaa calayhi shaksigii lasoo dacaweeye wax lagu sheeganayo qaaligu ma dhaariyo ilaa bacda su-aali almuddaci muddaciga su-aalashadiisa ka bacdi maahan waa inuu muddacigu yidhaaho qaaliyow iyo dhaari waa inuu yidhaaho yacni masaladan ujeedada sheekhu ka leeyahay waxaa weeye qaaligii dhaar iskalama boodayo dhaar iskalama boodayo muddaca calayhiiyow dhaaro ma dhahayo waa inuu muddacigu uu su-aalo oo u yidhaha qaaliyow dee aniga markhaati ma haystee dhaarna waxay iman kartaa mar walba markii markaa markhaati u waayo muddacigu muddacigii markii uu markhaati waayo ayaa waxaa iman kara muddaca calayhigii in la dhaariyo muddaca calayhiga marka la dhaarinayana waxaa ka horeeya inuu muddacigu su-aasho uu yidhaha qaaliyow ii dhaari muddacigii inuu su-aasho uyihaa qaaliyu muddaca calayhiga io dhaari marka walaa yuxallifu ma dhaariyo qaaligii hu ayilmuddaca calayhi shaksigii la dacweynayo wax lagu sheeganayo ma dhaarinayo ilaa bacda su-aali lmuddaci muddacigii su-aashiisa ka bacdi maana oo qaaliyow ii dhaari markuu yidhaha ka bacdi ayuu dhaarin karaa walaa yulaaqinu qaaligu khasman ruux doodaya oo qof kale doodu kala dhexayso uma laqino uma toosiyo xujatan xujo uma laqino walaa yufhimuhu shaksiga khasmiga ah ee qof kale la doodayana qaaligu ma fahamsiiyo kalaaman hadal ma fahamsiiyo yacnii aadaabta qaaliga waxaa ka mid a laba qof oo dood iyo dacwo ay ka dhexayso qofna xujada inuu u laqino lama ogola oo xujada inuu u laqino ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni sidaas dheh sidaas dheh dacwada sidaa u toosiso sidaa u qurxiso hadalka hadalku uu kaa jaban yahay saa u toosi inuu yidhaaho sharcigu ma ogola leanna waxaa weeye waa jawrfal shaksigii wax uu u toosinayey mooyee shaksiga kaleu ka eexday qofkii kale ayuu ka eexday marka lama ogola hadalna ma fahamsiinayo oo hadal hal ma fahamsiinayo maxaa lagala jeedaa inuu yidhaaho maalan waxaadaas waxaasaad halmaantay waxaa bal soo xasuuso waxaa haddana ku sheego ninka waxaas haddana ku sheego waxaasaad halmaantay waxyaalaha noocaas oo kalea waa suu-ul adab wey waa aadab xumo iyo wax tusinaya jawrfal qaaligu inuusan caadil ahayn laakiin istifsaarka qaaliga waa loo ogol yahay istifsaar inuu sameeyo istifsaar ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye inuu yidhaahdo dacwadaadu ma qeexna ee warkaaga caddayso waa loo ogol yahay si qaaligu hadalkii ugu fahmo waxyaalihii istifsaara sharcigu ma diidayo qaaligii inuu istifsaar weydiiyo mudacigiina istifsaar wuu weydiin karaa muddaca caleyhigiina istifsaar wuu weydiin karaa haddii hadalkii qaaligu uu ka shakiyo maalan hadalkii hadduu qaaligu fahmi waayo uu dhex war hadalka toosi hadalkaaga waan fahmi waayee da dacwo saxa la imaad oo hadalkaaga toosi si uu markaa u fahmo bal hadalkiisa taa lama diidana laakiin waxaa la diidi wax tusinaya eexasho iyo jawrfal ydha sidaas dheh oo sidaas dheh oo sidaas dheh oo dacwadii uu meeriyo taasaa la diida walaa yatacanatu qaaligu ma madax adkaado bishuhadaa-i nimankii markhaatiyaalka ahay ee markhaatiyaalka loo keensaday kuma madax adkaado yacnii shuhadadii qaaligu inuu canaanto ma aha madax adayga waxaa loola jeedaa hadal adag inuu markhaatiga qaaligu kula hadlo lama ogolo sharcan hadalka adag maxaa ka mid a maalan inuu yidhaaho kayfa taxamalta shahaada lacallaka maa taxamalta lacallaka maa samicta lacallaka maa ra'ayta canaan noocaas oo kale inuu ujeediyo kayfa taxamalta shahaada see markhaatigaan usoo xambaartay see markhaati u noqotay lacallaka maa samicta waxaad leedahay waxbaan maqlay maba aadan maqlin so ma dhici karto inaad aadan maqligiiba uu la noqdaba qof la doodaya markhaatigii oo kale qaaligu qaaligii waa dhihi karaa markhaatigii maalan hala soo taskiyeeyo yaa yaqaan markhaatigan inuu caadil yahay taskiye iyo waa u diri karaa yaa yaqaana dadkan markhaatiga ah laakiin iyagii inuu ku soo jeesto oo iyagii uu dood la galo oo iyagii uu maaragtaa canaanto lama ogola qaaligu oo maalan inuu yidhaha kayfa taxamalta shahaada see markhaatigan usoo xambaaratay lacallaka maa samicta lacallaka maa ra'ayta waxaan aad ka markhaati kacayso inaadan arki baa laga yaabaa inaadan maqlin ayaa laga yaabaa lacallaka taftari inaad been abuuranaysaa laga yaabaa maxaa kugu kalifay markhaatigan inaad gasho baabkan maxaa ku dhexgeliyay markhaatiga waxyaalaha noocaas oo kalea waxyaalo tusinaya jawrfal wey oo qaaligii inuusan yacni caadil ahayn waxyaalo tusinayo marka lama ogolo ereyada tusinaya canaan oo markhaatigii uu canaananayo walaa yaqbalu garsooruhu ma aqbalo ashahaadata markhaatigii ma aqbalo ilaa minman shaksi xaggiisa maahane qof kale kama aqbalo shaksigaasoo habatat cadaalatuhu shaksiga cadaaladiisii ay sugnaatay markhaati kasta oo xafiiskiisa ama maxkamadiisa loogu keeno inuu iska qaato ma ah waa inuu markhaatigan horta ogaado oo uu hubiyo inuu yahay qof caadil ah waa inuu hubiyo cadaaladiisa see lagu ogaan karaa marka ilaa qaaligii maxkamadanuu joogaa xafiiskanuu joogaa dadaa mar walba loo keeni uleey hebelaa iga markhaatiye hebelaa iga markhaatiye see ku fahmi karaa qofkana inuu yahay qof caadila inuu yahay see ku fahmi wuxuu ku fahmi karaa watahbut alcadaalatu bimacrifati alqaadi cadaaladu waxay ku sugnaan kartaa qaaligaaba yaqaanaba lishaahid qaaligaa markhaatiga yaqaana oo qof ahlu salaada inuu yahay ahlu sidqiya inuu yahay ahlu lamaana walcadaala inuu yahay isagaaba yaqaana taa way ku sugnaan kartaa waxay kale ku sugnaan kartaa ow bitaskiyati cadleyni lahu laba caadil oo qaaligu uu iska leeyahay inay soo taskiyeyaan oo cindahu cinda alqaadi qaaliga agtiisa ahaaday qaaligu inuu taskiye u diro iraa dadkan soo baaro bal deriskoodii iyo asxaabtoodii iyo meelihii ay maaragtaay ka shaqayn jireen iyo bal waraysi sameeyo oo dad la qaadan karo hadalkooda ma yahay oo caadiliina asaa diraya qaaligu taskiyada taskiyada asaa diraya marka dadka musakiinta ah oo baaritaan soo samay marka labada arrimood ayaa cadaaladda markhaatiga qaaligu agtiisa ay ku sugnaan kartaa inuu dadkii asagu yaqaano ama haddii kale taskiye iyo baarid inuu diro oo dadka uu ka shakiyo u yidhaha bal dadkan hala soo baaro bal xaalkooda siduu yahay inuu yidhaaho walaa yaqbalu qaaligu ma aqbalo shahaadata caduwin ruux cadow ah markhaatigiisii ma aqbalo calaa caduwihi cadowgiisii kale uu ku markhaati furayo ma aqbalay shaksigan markhaatiga ah qofka uu ku markhaati furayo oo uu leeyahay waa sax oo qofkaa xoolaa lagu leeyahay ama waa sax oo qofkaasi waxbuu dilay waxa lagu eedeeyey waa run qofka uu leeyahay waa inaysan cadaawa u dhexayn qofka ku markhaati furay ama haddii cadaawa ay u dhexayso oo cadaawadaas qaaligu ogaado inay u dhexayso ma banaana qaaligu markhaatiga inuu aqbalo kaansuu leeyahay qof kale qofkan aada markhaatiga u keensatay qofkan uu ku markhaati furayo cadaawa u dhexaysee qof kale keenso oo inuu yidhaaho haddaad heli karto dad kale haddii aadan haysaninna dee muddaa caleyhigaa lagu dhaarina qofka muddaa caleyhi ayaa lagu dhaarinaya inuu yihaaho marka cadowga waxaa la yidhaha waa man yuxibu waa bxayu yafraxu lixusnihi bxayu yafraxu lixusnihi markuu isagu murugeysan yahay waa farxaddiisii markuu murugeysan yahay qofku waa farxaya isagu wayaxsanu lifaraxihi markuu faraxsan yahana kurbo iyo murugo ayaa la soo darsaysa cadow qofkaas le qofka marka cadaawada noocaas oo kalea ay kala dhexayso ma aqbalayo qaaligu shahaadadiisii walaa shahaadata waalidin waalidka markhaatigiisiina qaaligu ma aqbalayo liwaladihi waladkiisii caruurkiisii uu u markhaati furay waalidku oo markii ninkan la yidhi markhaati keenso waalidkiisiiu keena waalidkiisii markhaati keensaa la yidhi waalidkiisiiu maxkamaddii keenay ma aqbalayo qaaligu leanna waxaa weeye waalidka waxaa looga baqayaa muxaabaad ama janjeersi inuu u janjeersado dhinaca waladkiisa oo muxaabaad uu sameeyo inuu muxaabaad u sameeyo oo dhinaca waladka u janjeersado ayaa laga baqayaa midda kale waxaa imanaysa ninkan kale oo ninkan la dacwoonaya inuu tuhmaystaa iman karta waalidka oo yidhaahde ninkan qaalihi waaba waalidkiise si aniga la igu xukuminahaya afka waalidkiisa marka tuhmana waa iman kartaa oo qofkaanaanba ku raalli noqonayn qofkan qofka kale doodu ay kala dhexayso ama dacwadu ay kala dhexayso ayaaba tuhmaysanayaba oo dhahaya qaaliyow waalid caruurkiisii yani u markhaati furay si aniga la igu xukminaha marka tuhmo weynaa imanayso maxaabadaa laga cabsanaya inuu janjaarsado waalidku walaa waladin walaa shahaadata waladin caruurkii markhaatigiisiina ma aqbalo qaaligu liwaalidihi waalidkiisii uu u markhaati furay waxaa kaloo sidaas oo kale la mid a markhaati keensaa la yidhi waalidkiyaa la yidhi markhaati keenso ilmihiisii uu maxkamaddii keeno ilmihiisii uu maxkamaddiisii keeno maxkamaddii qaaligu wuxuu keenay caruurtiisii caruurtaydaa i markhaati ahu ma aqbalayo qaaligii lama ogola inuu aqbalo xaaraan wey waxaasoo kale laakiin hal mid un baa loo aqbali karaa hal mas'alo ayaa loo aqbali karaa waalidka iyo caruurtiisu inay isku markhaati furaan waxaa loo aqbali karaa haddii xuquuqda iyagii marka lagu dul qirayo xaqi iyaga looma qirayo xaq iyagaa lagu markhaati furi oo xaqii maaragta laleeyahay way qabaan maalan wiilkii ayaa qof dilay wiilkii ayaa qof dilay ninkii marka dadkii wax laga dilay ayaa waxay keensadeen wiilka aabbihiisii markhaati kusoo dareen wiilkii wax dilay aabbihiisay markhaati kusoo dareen waxay yidhi waxaa nooga markhaati ah ninkan inuu wax naga dilay aabbihiisaaba markhaati noo ah aabbihiyaa runta sheego wuxuu yidhi waa sax wiilkayga waxaan markhaati ka ahay inuu dilay miskiinkaas inuu dilay amro waa la aqbalahay markaas maxaa yele tuhmo lagama baqayo tuhmadii iyo muxaabaadkii masaladii hore laga baqayey masaladan lagama baqayo tuhmo iyo muxaabaad maxaa yeele waxay markaa u badan tahay inuu runba sheegayo runba sheegayo marba hadduu caruurkiisii xuquuq ku qirayo waa la aqbalahay laakiin ilmihiisii hadduu u qirayo ama ilmuhu ay waalidkooda wax u qirayaan ma la aqbalayo markaa muxaabadaa laga baqaayo iyo qofka kaloon ku qancayn oo tuhmaysanayo markaa walaslu fii raddi shahaadati lituhmati shahaadada oo loo radinayo tuhmo oo qofkii laga shakiyey awgeed fii maa dukira iyo wagayrihi gayri maa dukira maa rawaahu cabdullahi bn camr bn alcaas qaala saxaabigaa wuxuu yidhi qaala rasuulu lah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam laa tajuusu ma banaano shahaadatu khaa'in khayaanaalow shahaadadiisa ma banaano walaa khaa'inatin gabar khaa'inahe wax khayaanaysa iyaduna shahaadadeed ma banaano walaa zaanin walaa zaaniyatin nin zaaniya isagana markhaatigiisii ma banaano gabar zaaniyana markhaatigeedii lama ogola walaa dii khimrin calaa akhiihi khimrin bikasri lgoyn waxaa jira ereygan oo khimriga wuxuu ka mid yahay erayada la yidhaha musallaska musallasku ku jira kitaab la yidhaaho almusallas oo uu qoray sheekh la yidhaaho maxamed ibn almustaniir almashhuuru biqutrub kitaabkaas wuxuu u qoran yahaba oo loo alifay ereyada noocana lagu arooriyay ereyadaas musallaska waxaa lagala jeedaa waa erayo haddii la kor dhigana macno gooniyu kordhigu u samayna haddii la hoos dhigana macno gooniyu hoos dhigu keenayo haddii la godana macno gooniyu keenayo godkaas ereyo noocaasuu kitaab ka qoray musallasaa la yidhaha waxaa iskale sheekh la yidhaha maxamed ibnu mustaniir almashhuur biqutrub ardaygii sibu wihib ahaa jiray sibuwihiana magacba ku dhejiyaba qutrub oo naynasta ah sheekhiisii ayaa ku dhejiyay sababtu waxay ahayd casharkuu aroorta hore ardayda asaa ugu soo hormari jiray marka weligii sheekhu ma arkin isagoo casharkii kasoo dib dhacay ma uusan arkin markaasuu sheekhu wuxuu yidhi maa anta ilaa qutrubu leylati shimbirta qurubo la yidhaah hatuu yidhi oo nasanba saas maanta o dhan u wareegeyso qutrub waa ismu daa'ir shimbir magaciisa qutrubu leyla tahay shimbirtaas habeenkii xataa aan nasanayn aa tahay uu yidhi maxamed ibnu mustanir marka sheekaasaa kitaab qoray oo ereyadan oo kale ku aruuriyey marka ereygan markuu ka hadlayay wuxuu yidhi bilfatxi maaun kahura wاlkasri xiqdun sutira wadami shakصu maa dara shayئa walam yujaribi uu ku yihi markuu ereygan ka hadlay wuxuu yihi bilfatxi haddii ereygan la kordhigo qoynkiisa oo kamri la yihaaho maaun kahura waa shicir waa gabay kitaaba waa biyaha badana waxaa la yidhaha kamri maaun kamrun ay maaun kahiirun qoynka haddii la kordhigo maaun kamrun ay maaun kahiirun wuxuu yidhi walkasri xiqdun sutira haddii qoynka lahoos dhigana wuxuu yidhi waa xiqdiga iyo xaasidnimada oo sida xadiiskan oo kale walaa dii qimrin xaasidnimo iyo cadaawo ruux u saaxiiba calaa akhiihi walaalkiis qof cadaawo iyo xaasidnimo u qabana markhaatigiisii lama aqbalayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh marka wuxuu yidhi sheekhu walkasri xiqdun sutira kasrahana waa xiqdi la asturay wadami shaksu maa daraa shay-an walam yujaribi haddii la godo wuxuu yihi umri la yihahna umri haddii la yidhaah waa qofka doqonkan waxba kala ogey muqafalka ah marka beytkaasuu ku dabdiyey qudri waa kitaab weyn oo kutubta luqada oo ka mid yahay kitaabkaas ereyo noocaas oo kalaa u alifay oo mawduuca uu alifay kitaabka ayaa waxay ahaydba ereyada noocaas waxaa ka mid a ereyada uu ku sheegay alkalaam walkilaam walkulaam oo ajruumiga naxwahaanu ku qaadan jirnay ayaa ka mid a kalaam iyo kilaam iyo kulaam waxaa ka mid a salaam silaam sulaam ereyada isbedbedelaya oo sheekhu meesha uu ka sheegay ayay ka mid ahaayeen wuxuu yihi marka nabigu salى اllahu عalayhi wasalam walaa dii kimrin calىa akhiihi ruux kimri u saaxiiba kimri waa xiqdiga iyo cadaawada xiqdi iyo cadaawo ruux u saaxiiba calىa akhiihi walaalkiis cadaawo u saaxiiba looma aqbalo shahaadadiisa lama aqbalo nabigu sala allahu alayh wasalam walaa yuqbalu lama aqbalo kitaabu qaadim qaali qoraalkiisii lama aqbalo ilaa qaadin qaali uu warqad usoo qoro lama aqbalo qaadigaasoo aakhara ee kale fil axkaami axkaamta dhexdeeda laguma aqbalo haddiiba qof la xukumayo warqad laguma xukumi karo qof warqad qaali soo qoray oo qaali kale usoo qoray lama aqbalayo ilaa bacda shahaadati shaahideyni laba ruuxoo markhaati ah markhaati kacoodii ka bacdi maaha bimaa iladii kii ay ka markhaati kaceen fiihi fi lkitaabi kitaabkaas qaaligu soo qoray waxaa ku dhex sugan laba qof oo markhaati ah inay ka markhaati fureen maahan si kale lama aqbali karo qaali wax soo qoray muxuu kala jeedaa sheekhu masaladan sheekhu wuxuu ula jeedaa qaaligan laba qaaliga laba gobolay kala joogaan maxal wilaayahooda ayaan isku mid ahayn maxal wilaayahooda iyo meesha loo magacaabay oo dowladdu ay u magacabday la qaali walba gobola loo magacaabay uu ka tirsan yahay qaali kaloo gobol kala jooga ayaa warqad soo qoray markaasu wuxuu leeyahay hebel oo gobolka aada ka taliso oo garsooraha aada ka tahay jooga waxaa aniga agteyda ku sugnaaday intaasoo hanti ah inuu hebel uu ka dhacay ama uu ka xaday ayaa agteeda ku sugnaaday dad caadiliinahana markhaatigaas aan ka hayaa sidaas awgeed waan xukumay xukunkaas fuli ilaa ninka aduu kula joogaa gobolkaaguu joogaa warqadaas haddii ay u timaado ninkan gobolkan jooga qaaligaa kale uu soo qoray uu akhristo qofka iskalama boodayo iskama xukumayo ilaa laba ruuxoo markhaati ah inay ka markhaati fureen warqadan inuu qaaligu qoray qaaligaas kale inuu warqadan soo qoray inay ku markhaati fureen oo markuu qaaligaas kale uu warqadan soo qorayay waa inuu yidhaaho laba markhaati waa inuu ogeysiiyo qaaliga kale markuu warqadda soo qorayay muxuu leeyahay ushhidukumaa waxaan markhaati idinkaga dhigay annii katabtu ilaa fulaanin hebel qaaligaas kale inaan u qoray bimaa samictumaa warka aada iga maqasheen warqadanna ku qoran inaan anigu qoray aan markhaati idinkaga dhigay labadii ninoo marka markhaatigaa imanaya qaaligan kaleo gobolkay u imanayaan markaasi waxay leeyihiin annagaa markhaati ka ah warqadan inuu qaaligu soo qoray saasaa lagu xukumi karaa marka saas ayaa lagu xukumi karaa laakiin warqad uun markaa iska socota oo marjiciyaddeeda aan la ogeyn iyo meel ay ka timid oo markhaatigeedii aan la ogeyn iskama boobsiinayo qaaligu warqadaa ii timid qaali hebelaa ii soo qoray soo qabtay ninkaas xukun ma jirto laba markhaati waa in markaa ay ka markhaati kacaan bimaa fiihi waxa kitaabkan oo warqadan ku dhex sugan warqadan waxa ku dhex sugan isaguna waa inuu soo markhaati geliyo uu yidhaaho waxaan ushidukumaa waxaan idin markhaati gelinaa annii katabtu ilaa fulaanin bimaa samictumaa waxaad iga maqasheen inaan anigu hebel u qoray aan markhaati idin geliyey markaas ka markhaati kacay saas marka u xukumi karaa qaaligu qaalihi kara faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami alqismati qaybinta iyo qoondaynta axkaamteedii ayuu u fasal yahay fasalkan sheekhu wuxuu uga hadlay ashyaa mushtaraga haddii jamaaca ama dad ay isla leeyihiin wax shirko lagu yahay ashyadaas qaabka loo qaybinayo wayaftaqiru lqaasimu qofka wax shirka lagu yahay qaybinaya wuxuu u baahan yahay ilaa sabci sharaa'id toddoba shuruud ayuu u baahan yahay oo qaasimkani muxuu qaybinaa xuquuq mushtarakaahuu qaybinaa dad xuquuq mushtarakaa shirka ku ah ayaa waxay yidhaaheen hana loo qaybiyo ama ha noqdo boosas ay shirka ku ahaayeen ha noqdo ama beera ha noqdo waxa ay shirkada ku ahaayeen wuxuu shirko lagu yahay ayaa markaas ay doonayaan in loo qaybiyo qofkaas marka u qaybinayo wuxuu u baahan yahay toddoba shardi ayuu u baahan yahay qofkan laakiin toddobada shardi u baahan waa qofkee qofkaas waxaa weeye alladii yansibuhu lqaadi sida sharaxa hoos uu kaaga dhigayo wa huwa aladii yansibuhu lqaadi waa qofka qaaligu uu u oogay oo u istaajiyey liyaqsima inuu qaybiyo alashyaa almushtarakata bayna annaas waa qof qaaligu usoo magacaabay xoolaha shirkada lagu yahay inuu dadka u qaybiyo wayumayiza inuu kala sooco nasiiba kulli shariikin min nasiibi hayrihi nin walboo shariiga ninka kale shirkadiisa inuu nasiibka uu ku leeyahay inuu sooco qaaligu ruuxu ugu talagalay qaaligaas ruuxa uu xaggiisa laga soo magacaabay qofkaasaa toddobada shardi u baahan amaa qofku iyagu ay suuqan ka soo qabsadeen oo dheen warkaale waxaan dhaxalkan noo qaybi dhaxalkan xoolahan shirkada ku naha dhaxalkan noo qaybi ama xoolahan kaleo si kale aan ugu shirkowno kaala noo qaybi suuqa ay ka soo qabsadeen shuruudahan faraha badanoo waaweyn qofkaas uma baahna ee qofkan kitaabku ka hadlayo waa qof dowladu soo magacaawday oo qaali uu soo magacaabay qaaligaa yidhi ilaa qaaliga waxaa ka hoos shaqaynaya oo isaga laamo fara badan uu leeyahay laamahaas marka isagoo qaaligu uu samaystay waxaa ka mid ah laan u taagan xuquuqda mushtaraga inay dadka u qaybiyaan marka qofkaas qaaligu uu soo magacaabay toddoba shardi ayuu u baahan amaa qof suuqa laga soo qabsaday hadduu yahay oo iyagu ay dhaheen war hebelow hebelow kaalan xoolahan noo qaybi iyagu ay yidhaaheen shuruudaha faraha badan qofkaas uma baahan qofkan qof dowladu magacaabday alislaamu islaamnimo waa shardi gaal maya walbuluuqu qaangaarkiina shardigu caruur sabi ah ma noqon karo qofka qaaligu uu u magacaabay xuquuqda mushtaragga inuu dadka u qaybiyo saqiir maya walcaql caqlina waa shard oo qof majnuuna isagana waxba ma qaybinayo waalxuriyatu xurnimona waa shardi addoonkii maya wadukuuratu ninnimo iyadana waa shardi haweeney maya haddii dowladdu ay soo magacawdaan laga hadlayo laakiin haddii suuqan laga soo qabsaday haweeney shardi ma ah haweeney xisaabtii taqaana oo xuquuqdii kala saari karta oo suuqan iyagu ama deriskooda war haweeney kaale wax noo qaybi oo dowladdu isan magacaabin saxiix wey qofkii suuqan laga soo qabsanayo laba shardi un saddex shardiyaa loo shardin an yakuuna mukalafan baaliqan caaqilan bis laakiin wax dowlada soo magacowday waa toddobadan shardi dowlad waxay soo magacowday waa toddoba shardi wax laakiin suuqan qof laga soo qabsanayo le war kaale wax hebelow ama heblaayo kaale wax noo qaybi an yakuuna mukalafan baaliqan caaqilan bis inuu mukalaf yahay baaliq oo caqli leeyahay inuu intaas bisaa loo shardi الإسلام إسلامي هو شرط والبلوغ أنقار هو شرط والعقل عقل هو شرط والحرية هو شرط والذكورة وكي دولة حق إذا لقصوا مقعبا لقى هذا والعدالة عدالا هو شرط والحساب ومعرفة الحساب حساب تقر الشدي دينا هو شرط والدولة هذه سوى مقعبا حساب تأيو qaabka wax loo qaybiyo iyo qaabka wax laysugu dhufto iyo qaabka wax loo kala jaro iyo waxyaalahaasoo dhan waa inuu fahmi karo fain taraada shariikaani labadii shirkadaa hadday raalli ku noqdeen biman shaksi hadday iyagu raalli ay ku noqdeen shaksigaasoo yaqsimu beynahumaa dhexdooda wax u qaybiya lam yaftaqir qaasimkaasi uma baahdo ilaa daalika shuruud almadkuura waa qofkii suuq ay ka soo qabsadeen waxaan faraha badanoo shuruudda uma baahna haddii suuq ay ka soo qabsadeen qof deriska wax noo qayb ay leeyihiin shuruudahan toddobada hadda lasoo tixay uma baahno fain taraada shariikaani labada shirko labada shirkada hadday raalli ku noqdeen biman shaksi hadday raalli ku noqdeen shaksigaasoo yaqsimu beynahumaa dhexdooda u qaybinayo lam yaftaqir qaasimkaas oo suuqa laga soo qabsaday uma baahna ilaa daalika almadkuur waxaa shuruudahaas la tixayo faraha badan looma baahna oo maxaa loo baahan yahay markaas haddaan shuruudahan loo baahnay qof suuqa laga soo qabsaday hadduu yahay kaale wax noo qaybi laleeyahay wainamaa yuktafaa bikownihi mukalafan ay baaliqan caaqilan inuu mukalaf baaliq caaqil qof suuq laga soo qabsada hadduu yahay qangaarna waa inuu yahay caqlina uu leeyahy oo wax ku kala saari karo liannahu laa wilaayata lahu fii hadihi alxaala wainamaa huwa wakiilun canhuma labadii shirkada ahayo wakiil ka yahay mooye nin maxal wilaayo wax ku qaybinaya ma ah wilaayo iyo hab wilaayo iyo xukun nin haysta ma ah laakiin nin wilaayo ka socda hadduu yahay waa inuu toddobadan shardi haysto wilaayo nin ka socda hadduu yahay wain kaana fi lqismati qaybinta dhexdeeda taqwiimun qiimayn hadday ku sugan tahay wax la qiimeynayo oo arrintu ay u baahan tahay in wax la qiimeeyo lam yuktasar lama gaabsado fiihi fi taqwiimi qaybinta dhexdeeda laguma gaabsado calaa aqala wax ka yar min ithnayn saddex ruux wax ka yar haddib wax la qiimeynayo waxaan leeyahay min itnayni laba ruux laba ruux wax ka yar laguma gaabsan karo haddib wax la qiimeynayo masaladan wuxuu kala jeedaa sheekhu raximah llahu tacaala wixii la qeybinayey waxaa soo galay wax la qiimeynayaa soo galay oo wax la qiimeynayo maxaa lagala jeedaa waxaa lagala jeedaa tusaale ahaan dhulay dhehna naloo qaybiyo dhul dhulay shirko ku yihiin labadan qof dhulkii marka shirkada lagu ahaana dhinac waxaa ku yaalla boos boos dhinac waxaa uga yaalla ceela ka qodan ceel dhulka way isla wada iibsadeen hal mar isla iibsadeen hal mar ay isla iibsadeen lacagtana way kala barteen lacagta maalan booskan waxaa laga bixiyey kun dollara laga bixiyey ninkana shan boqola laga qaaday kana shan boqol dhulkii marka waa u siman yahay maadaama lacagta ay u siman tahay dhulkiina waa u siman yahay dhulkiiya marka waxay yidhaah naloo qaybiyo dhulkiina qayb waxaa uga taal ceelaa qayb ku yaalla ceel ayaa ku qaada hanaloo qaybiyo yidhah marka haddii marka la qiimeeyey ceelkii ilaa lama dhihi karo inta la kala baro dhulkii bar ha la siiyo ninka qaybta ceelku ku yaallo nin ha la siiyo qaybta kaloon ceelka ku oolinna ninkan ha la siiyo haddii la yidhaah qismadii caadil ma aha qismadii caadil ma aha ilaa ninkanaa ceel wata ninkan xaggiisa ayaa ceel wata ceelkii marka muxuu u baahan yahay si qismadii ay caadil u noqoto in la qiimeeyo ceelkii naftiisii waa in la qiimeeyo tusaale ahaan ceelkii waa la qiimeeyey kun dollaru noqday ceelkii keligiis markii la qiimeeyey kun dollaru noqday kun dollar hadduu noqday qofkii dhinaciisa ceelka la mariyey oo la yidhi qeybta ceelka u xigto adigu qaado muxuu u celinaa ninka kale oo dhinaciisa uusan ceelka u shan boqol u celina marka qismada taqwiimka saasaa lagala jeedaa haddii waxyaalo noocaas oo ha la qiimeeyo ceela meeshan ku yaale bal si cadaalad qismadu ay u noqoto ha la qiimeeyo haddii meesha soo gashay laba ka yar maya ceelkaas laba qof bis laba qofaa qiimeyn kara ka yar maya ka badan haddii la sameeyo waa zaada khayra waa khayr ziyaada haddii saddex qof loo diro liraa war suuqa wuxuu ka jooga ceelka noo soo fiiriyo toban qof haddii loo diro de wax khayr ziyaadiya laakiin maxaa la diidayaa in suuqa loo diro hal qof oo hal qof codkiisii lagu kaaftoomo leanna waxaana min baabi shahaado waa qiimeynta waxaa ku hoos jirta markhaati markhaatiguna laba kama yaraan karo leanna qofkan muxuu leeyahay waa isagoo dhahayoo kale waxaan ka markhaati ahay ceelkani inuu intaas joogo waa markhaati camal waayo qiimeyntu marka markhaatigana kama yaraan karo laba kama yaraan karo wain kaana hadduu ahaado fi lqismati qaybinta dhexdeeda taqwiimun qiimeyn hadday ku sugantah wax la qiimeynayo lam yuqtasar laguma gaabsado fiihi fi taqwiimi qiimeynta dhexdeeda laguma gaabsado calaa aqala min itnayni laba wax ka yar laguma gaabsado waidaa dacaa axadu shariikayni labadii shirkadaa midkood hadduu u yeero shariikahu shaksiga isaga shirkada la-ah hadduu ugu yeero ilaa qismati maa shay qaybintiisii hadduu ugu yeero shaygaasoo laa darara wax dhiba fiihi fii qismatihi shaygaas qaybintiisa wax dhiba uusan ku sugnayn hana loo qaybiyo hadduu yidhaah lazima alaakhara kan kale waxaa ku laasimaya ijaabatuhu ijaabatu shariikihi qofka shirkada la ah inuu yeelo oo uu ajiibo haye uu yidhaah waajibay ku noqon oo masaladan sheekh wuxuu kala jeedaa laba qofaa shirko ahaa labadii qof oo shirkada ahaa midaa wuxuu yidhi aan kala baxno aan kala baxno hanaloo qaybiyo waxaan shirkada aan ku nahay waxaas uu leeyahay hanaloo qaybiyana in la qaybiyo hadda wax dhiba oo ku suganna ma jiro kan kale sharciyan waxaa waajib ku ah inuu yeelo qismadaas waajib weeye oo inuu yidhaaho xoogan qismada aan iskula jirayna awoodaan kugu haysanaa sharcigu ma ogolo qofkaan maalintuu maalintuu rabo shirkada ka bixi karaa xarwe lanna waxaa weeye sharikadu cuquudda ka mid ma aha allaasimatu min adarafayn cuquudda labada darafba ama labada dhinacba aysan ka bixi karin ay ku khasban yihiin shirkadu ka mid ma aha cuquuddaas kanna waa ka bixi karaa waa cuquudda jaa-isatu darafaynka kanna wuu ka bixi karaa maalintood doono kanna waa ka bixi karaa ama qaybintiisa shaygan wax dhiba uu ku sugan yahay waa waajib inuu yeelo hadalkiisa naloo qayb waa inuu yihaaho oo maxaa ka mid a waxyaalaha aan darar ku jirin masaladii hadda aan misaalinaynaa ka mid a oo maalan boosay isla iibsadeen booska dhinaca maalan ceel uga yaalla muddo markii booska isla lahay ninaa soo taagay wuxuu yidhi annaga hanaloo qaybiyo qaybtii aan yeesho ama waa gadana ama waa dega sidii aan raban yeelan hanaloo qaybiyo booska waa waajibkan kale inuu ka yeelo waajibu lan wax dhiboo hadda ku sugan qaybintii ma jiro hadduu darar ku jirana darar dhib hadduu ku jiro wixii in la qaybiyo oo dhexda lagu dhufto hadduu darar ku jiro darar hadduu ku jiro lagama yeelayo hanaloo qaybiyo hanaloo qaybiyo lagama yeelayo leanno ifsaadu wadaa xoolihii hala burburiyo iyo hala fasaadiyo way wuxuu ka talinaya oo maalan waxaa weeye waa ka xamaamin sakiirin xamaamin sakiirin meel yaray masquul ay ka wada dhisteen oo masquushaas marka ganacsi uu ahaa qofkii gala ay lacag ka qaadanayeen masuushaas yaray shirko ku ahaayeen haddii marka mid uu yidhaaho masuushan dhexda ha lagu dhifto waan masuushii waxaan qaybsami karinna dhexda haddii lagu dhifto la yidhaha ninkana qaybtan qaado qaybtana qaado kanna wax u tiri mayso qaybtiisu kanna wax u tiri mayso lagama yeelayo markaas lagama yeelayo haddii wixii ay ka imanayaan yacni maalkii in la fasaadiyo meeshii yacni fasaad uu ka dhaco iyo dayaac uu ka dhaco ma laga yeelayo markaas haddii dararba uu ku jiro oo markaa laasim kuma ahan inuu ajiibo waajib kuma ahan markaas faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro waidaa kaana hadduu ahaado maca almuddaci qofka muddaciga ah oo dacwoonayo wax sheeganaya micigiisa bayinatun markhaati caddayna caddayn hadduu haysto markhaati uu haysto samicahaa bayinadaas markhaatiga alxaakimu xaakimkii waa garsoorihii xaakim iyo qaali waa isku macno alqaadi walxaakim bimacna waaxidi xaakimkii garsoorihii markhaatiga waa dhegeysana waxakama waana xukumaa lahu lilmuddacii ruuxii wax sheeganaya bihaa bisababihaa sabab اlbayinati markhaatigaas sababteedii ayuuna wax ugu xukumaa dacwadii marka waa bilaabatay oo laba qofaa isdacweynaysa midaa wax lagu sheeganaya oo laleeyahay xoolahaasuu iga dhacay xoolahaasuu iga xaday hebeluu iga dilay waxbuu un ku sheeganaya xuquuqda noocay doontaba ha noqoto waxbuu ku sheeganaya markhaatina wuu wataa oo wuxuu yidhi qaaliyo warka aan sheegayo iyo waxa ninkan aan ku dacweynayo labadan qofaa iga markhaati ah samicahaa bayinada markhaatiga alxaakimu xaakimku waa dhegaysana markhaatiga waa inuu dhegaysto yidha bal sheega waxa aad aragteen iyo waxaad maqasheen iyo waxaad og tihiin sheega waxakama xaakimku lahu lilmuddaci muddacigii wax sheeganaya bihaa bisababihaa bayinadaa sababteeda wax ugu xukuma waa u xukumi marka mar hadduu markhaatigii dhegaystay waa u xukumi wuxuu sheeganayo dhan waa xukumahay de markuu u xukumayo waxaa weeye in carafa cadaalataha bayinada cadaaladeeda hadduu asagu og yahay waa ilaa dalaba taskiya haddii kale waa inuu baaritaan sameeyo qaaligu iska dhegeyso ma aha markhaatigii loo keeno wax kastoo maxkamadda la keeno waa markhaatigii iska dhegeyso haddana u xukun ma aha waan soo marnay oo cashirkeenna hadda waxaan kusoo qaadanay kitaabkan walaa yaqbalu shahaadata ilaa miman habatat cadaalatuhu soo qaadana yani shahaado ma aqbali karo ilaa cadaaladiisu qafay sugnaanta cadaaladu maxay ku sugnaan karaa isagaa yaqaana ama hadduuse isagu qoon waa inuu taskiye diro taskiyo dad soo baaro oo yani soo hubiya waa inuu diro hadduusan isagu labada qof uusan garanayn وإdا kاana mعa الmudacي bayinaة samcahaa alxaakimu xakma lahu biha wain lam takun lahu shaksiga mudaciga ah bayinaة markhaati haddaysan u ahaanin oo wax markhaatiya uusan wadan falqowlu hadalka la aqbalayo ay اlqowl اmaqbuul hadalka la qaadanayo la aqbalayo qowl اlmudacaa calayh shaksigii la dacweynayo wax lagu sheeganayo qowlkiisaa la aqbalaa laakiin iska aqbal maahane biyamiinihi dhaartiisaa lagu aqbali dhaaraa la leeyahy qaaligu markuu yidhi qofkan dacwada sheegana waxaasuu iga xaday waxaasuu iga dhacay waxaasuu iga dilay waxaasuu ku sheegtay markhaati ma haysataa maya markhaati ma haysto markhaati ma haysto markuu yidhaah muddacigu markuu yidhaaho qaaliyow ii dhaari anuu markhaati ma haystee ii dhaari ayuu leeyahy waa dhaarinaya marka muddaa calayhigaa la dhaarinaa muddaa calayhigi ayaa la dhaarinaya muddaa calayhigii markuu dhaarto waa laga tegi markaas waa laga tegi hadduu dhaarto wain lam takun lahu mudacigii bayinatun wax markhaatiya haddaysan u ahaanin falqowlu lmaqbuulu hadalka la aqbalayo la yeelayo qowlulmudaca calayhi shaksiga mudaca calayha wax lagu sheeganayo qowlkiisii wey iska yeelna ma ahan bibayinatihi biyamiinihi dhaartiisii ayaa lagu aqbalay dhaaranahaya wاlaslu fi hada axaadiisu minhaa waxaa ka mid a axaadiista maa rawaahu اlbukhaariyu wamuslim walafdu lahu can ibni cabaasin أن النبي sلى الله عليه وسلم qاaل رasuulku sلى الله عليه وسلم wuxuu yihi low يucdى النaasu dadka haddii la shiin lahaa bidacwaahum bisababi dacwaahum sheegasho ay iska sheegtaan haddii wax laysaga shiin lahaa la dacaa naasun dadaa waxay iska sheegan lahaayeen dimaaءa rijaalin rag dhiigooday sheegan lahayen wa amwaalahum rag kale xoolahooda iska sheegan lahayen qof walba wuxuu sheegto hadii la iska siinayo dadaa dhiig iska sheegan lahaa iyo xoolo aysan lahayn walaakin اlyamiinu dhaartu calى اlmudaca calayh saa laga rabaa dacalihiga dhaaranaya bukhaariyaa wariyey baabu qowlihi tacaala uu ku wariyey in aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waaymaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum taa tafsiirkeeda aayaddaasuu ku wariyey fa ina kale hadduu cab hadduu cabsado marka oo nakuulka waxaa loo isticmaalaa alkhawfu waاlrujuucu can ishay labadaba loo isticmaalo nukuul waa cabsaday ama waa diiday imtanaca wa khaafa faina kale hadduu cabsado ama faina kale hadduu diido muddaa calayhigii can ilyamiini dhaartii hadduu diido muddaa caleyhi waxa la yidhi ninkan markhaati ma haystee dhaaraa la yidhi ma dhaaranayuu yidhi muddaa caleyhi dhaartii uu ka baqay ma dhaaranayuu yidhi huddat waxaa lagu celin dhaartii cala almuddaciin kii wax sheeganayo xuquuqda sheeganayo kiiyaa lagu celin fayaxlifu muddacigiyaa dhaaranaya wayastaxiqu wuxuuna xaq u yeelana mutaysana maddacaa bihi wixii uu sheeganayo o dhanna gacanta laga saaray waxaa la yidhaha alyamiin lmarduuda la yidhaha yamiinu marduuda waa dhaar laga soo celiyey muddaa caleyhigii muddacigiina lagu soo celiyey yamiinu marduudu marka wax ku qaadana oo xaqiisii wuxuu ku yeeshay yamiinulmarduuda yamiintan asalkeeda waxaa iska lahaa muddaa caleyhi iska lahaa asalkeedii muddaa caleyhi marka waa ka baqay oo waa diiday ma dhaaranayo isagu ma dhaaranayo hadduu yidhi muddacigiiyaa dib loogu soo celin muddacigii haddii marka uu dhaarto wixii uu sheeganayo dhan waa loo xukumay yamiinu marduudadaas xoolihii ama dhiiggii iyo wuxuu sheeganayo ayuu ku qaatay waidaa tadaacayaa haddii ay isla sheegtaan laba qof shay-an shay hadday isla sheegtaan shaygaasoo fii yaddi axadihimaa labadii qof midkood gacantiisa ku sugan anaale iyo anaale nin walba anaale anaale laakiin ninaa gacan gacanta saaxiibulyad nina ah ninaa xoolihii gacanta ku haya midkan wuxuu leeyahay anaale waxan kanna wuxuu leeyahay anaale laakiin qofaa xoogaa saaxiibulyada qofaa gacanta ku haya maalan gaariga isla sheeganayaan gaariga anaale kan kalena wuxuu leeyahay anaale yaa gaariga gacanta ku haya hebelaa gacanta ku haya saas hadday dhacdo see la yeeli waidaa tadaacayaa shay-an shay haddii isla sheegtaan shaygaasoo fii yaddi axadihimaa labadood midkood gacantiisa ku sugan falqowlu hadalka almaqbuulu qowlka la aqbalayo o la qaadanayo qowlu saaxiibilyad waa ninka saaxiibilyaddaho gacanta gaariga ku haya ama alaabta gaariga ku haya ninkaasaa qowlkiisa la aqbalayo iska aqbalna ma ahane biyamiiniyaa lagu aqbalaya lianna alyadda turajixuhu gacantaa rajixaysa isaga gacantaa xoogaa isaga rajixaysa oo gacan ku-hayntu waa calaamo tusinaysa inuu run sheegayo gacan ku-hayntu waa calaamo calaamo fiican wey oo tusinaysa inuu run sheegayo marka labada shay haddii shaygan isla sheegtaan nin uu gacanta ku hayo shaygii qofka gacanta ku haya ayaa dhaaro laleeyahay qofkaasaana wixii loo xukumahay oo gacantaasan waxaan u deliishanaynaa inuu run sheegayo gacan ku-hayntaa rajixaysa waidaa tadaacayaa hadday isla sheegtaan shay-an shay shaygaasoo fii yaddi axadihimaa midkood gacantiis ku sugan falqowlu lmaqbuulu qowlka la aqbalayo qowlu saaxiibilyad saaxiibilyad qowlkiisii biyamiinihi ayaana lagu aqbalaa dhaaraa la leeyahay dhaaro ayaa la leeyahay laakiin marka sidaas xukunku u dhacayo waa haddii wax markhaatiya aysan jirin haddii markhaati ay jirto waan soo marnay xukunkeeda markhaati hadday jirto hadda waan soo marnay laakiin sheekhu wuxuu ka hadlaya waxaa weye kanna markhaati ma haysto kanna markhaati ma haysto haddii marka kanna midkoodna uusan markhaati haysan yaa shaygii gacanta ku hayaa la leeyahay hebelaa gacanta ku haya dhaaro haduu dhaarto saa la siinayo haduu dhaarto saa la siinayo haddii mid walbaa markhaati u soo ogtana see la yeli mid walba markhaati u keenay kana markhaati u keenay kana markhaati u keenay kana markhaatiyan wuxuu caddaynaya isagaa iskale markhaatiyan wuxuu caddaynaya isagaa iskale ayaa la leeyahy waxaa la leeyahay mar walbaba gacan ku hayntu faa'iiday leeda waxaa la leeyahay gacanta ku haya haddana gacanta qofka ku haya rujixad bayinatu saaxibilyad ninka saaxiibulyad markhaatigiisaa la rajaxayay markaas mar walbaba gacantu tarjiixay keeni gacantu calaamo fiican gacan ku-hayntu haddii labadan ninkana markhaati u keensaday kana markhaati u keensaday yaa gacanta ku haya lale kan gacanta ku haya markhaatigiisaa la rajaxay mar walbaba saaxiibulyadda waxaa weeye ahamiyad weyn ayuu asagu iska leeyahay saaxiibulyadda wain kaana hadduu ahaado shaygu fii aydihimaa gacmahoodii dhexdoodii hadduu shaygu ahaado labadoodaba gacantay ku hayaan shaygu kana wuu sheeganahay kana uu sheegana taxaalafaa labadoodiiba waa isla dhaartaan kana dhaaraa la leeyahay kana dhaaraa la leeyahay marka la wax la kala rajixo ma laha saaxiibliyad haddii wax lagu rajixi lahaa labadoodiba waxaa weye shaygii gacantooda ku wada jiraa anaale anaale ayay leeyihiin anaale anaale marka masaladan waxay ka dhigan tahay walaa bayina caddaynuna ma jirto marka haddii bayina jiri lahayd bayina la aadi lahaa laakiin masaladu waxay ku dhisan tahay waxaa weye markhaati ma jirto shaygana gacantii ku wada haystaan taxaalafa waa isla dhaaranaya oo isla dhaaranayana maxaa lala jeeda muxuu ku dhaaranaya qof walba ay xalafa kulun minhumaa calaa nafyi an yakuuna milkan lilaakhar qof walba wuxuu ku dhaaranaa wallaahi inuusan qofka kale wallaahi inuusan hebel iska lahayn ayuu leeyahy wallaahi inuusan hebel uusan alaabtan uusan iska lahayn ayuu leeyahy qof kale marka milkigiisa ayuu anfinaya kan kalena siduu leeyahy haddii marka labadoodii sidii ay isula dhaarteen see shayga la yeeli wa jucila shayga waa la yeeli baynahumaa dhexdoodaa la yeeli waa loo qaybin dhexdaa lagu dhufana shayga shayga dhexda ayaa loogu dhufanaya marka waa loo qaybinaya de wixii labadoodiiba ay gacanta ku hayaan maadaama ay tacaarudeen waa isla dhacayaan labadoodi hadday tacaarudeen shaygayaa loo qaybinaya marka tacaarud hadduu yimid waman xalafa qofkii dhaartay calaa ficli nafsihi naftiisa samaynteeda qofkii ku dhaartay xalafa qofkaasi wuu dhaaran cala albatti go-naan ayuu ku dhaaran wاlqaطci wahuwa اlqaطcu waa cadfu tafsiir qacigan oo kale waxaa la yidhaha cadfu tafsiira la yidhah lannahu waa cadaf fasiraya macduuf calayhigiisa batigaas horuu fasiraya waxa sheekhu uu isugu cadfana sidaa w waman shaksigi shaksigaasoo xalafa dhaartay calaa ficli nafsihi naftiisa ficilkeedii qofkii ku dhaartay xalafa shaksigaas wuu dhaaran cala albatti wاlqaطci albati iyadoo la yidhi oo kale wahuwa اlqaطcu iyadoo la yidhi oo kale batiga la sheegayo waa qaci go-naanu ku dhaaran muxuu kala jeedaa sheekha masalada muxuu kala jeedaa sheekhu qaabka loo dhaartuu sheekhuna bari dhaarta nafteeda cilmi u baahane qaabka loo dhaaranayo waxa uu qofku ku dhaaranayo ma ficil naftiisu samaysaya oo maalan shiro iyo beec iyo ijaare iyo waxyaala isagu uu sameeyey hadduu ku dhaaranayo wax isagu uu sameeyey oo naftiisu ay samaysay hadduu ku dhaaranayo dhaartii waxaa laga rabaa dhaar go-an inuu dhaarto maxaa ka mid ah dhaarta go-an muxuu leeyahay wallaahi ma shtaraytuhu wallaahi waxaas anigu inaanan hebelka iibsan bal huwa milkii waa milkigaygii milkigii u ahaan jiray waxaan isaga ka iibsaday ma aha wallaahi ishtaraytu hadda tan waa nafyaan gelin ma shtaraytu waa nafyi haddii isbaatkana waa sidoo kale wallaahi ishtaraytuhu anaa soo iibsaday nafyan wa ibaatanba ficlu nafsihi wuxuu ku dhaaranaa qaci wax go-an ama nafyi ha noqdo ama ibaat ama waxa ha diido ama ha ogolaado wallaahi ma shtaraytu wallaahi inaanan soo iibsan waa nafyigii wallaahi ishtaraytu anaa soo iibsaday waa ibaatkii waxa haddiiba uu yahay wax naftiisa khuseeya oo asagu uu sameeyey dhaar go-ana laga rabo maxaa la diidi marka markii sheekhu leeyahay xalafa cala albati walqaci waxaa la diidaya waxaa weeye inuu yidhaaho oo kale wallaahi inaanan ogeyn inaan soo iibsaday in kale waxaasi wax cad ma ah dhaar go-an ma ah warka caddeeyaa laleeyahay wax adiga ficilkaaga miyaadan ogeyn ficlu nafsihi lagama yeelayo inuu ka dhigo wax cilmi ah cilmi nafyigiisa kuma dhaaran karo wax ficlu nafsihi ah ma dhigi karo wallaahi inaanan ogeyn inaan soo iibsaday saas lagaama doonaya waxaa leeyahay qaci hadalka goob wallaahi inaanan soo iibsan wallaahi waa soo iibsaday al hadalka qaciga inuu ku dhaarto laakiin nafyulcilmi maya lagama yeelayo waman xalafa qofkii ku dhaartay calaa ficli hayrihi hayrkii samayntiisa qofkii ku dhaartay wuxuu isagu sameeyey ma aha wuxuu ku dhaaranaya qof kale ficilkiisii ayuu ku dhaaran fain kaana hadduu yahay ficilkaasi ihbaatan sugid hadduu yahay xalafa wuu dhaaranaa cala albati walqadci go-naanuu ku dhaaran haddii wax la sugayo uu yahay masaladan wuxuu la jeedaa sheekhu raxima llahu tacaala ficlulhayru ku dhaarana ficlulhayr qof kale wax uu sameeyey ayuu ku dhaarana oo maalan waalidkiisii oo kale xoolo ammaano ah oo uu qof uu u dhiibtay waalidkiisii oo geeriyooday ayaa laysku haystaa tusaale ahaan oo laysku qabsaday oo ninkii waalidku xoolaha uu ku ammaansadaa wuxuu leeyahay anaaba iskale waalidkaa iima dhiban xoolaha anaa iskale kii waalidkiisa dhexlayana muxuu leeyahay war waalidkaya alaabtan kuu dhiibtay see ku ogaaday qaraa-in iyo calaamooyinuu ku ogaan karaa inuu waalidkiisa u sheeguu ku ogaan karaa uu la dardaarmay wuxuu ku ogaan karaa dukumiinti qoran inuu arkay qoraal iyo dardaaran warqad inuu helay oo dhahay dukaan hebel intaasoo lacagaa ii taalla garaash hebel intaasoo gaariyaha ii taalla garaashkii markuu waalidkan inta waa iska sheegtay wuxuu hi gawaaridan anaaba iskaleba kii marka caruurkiina wuxuu ku doodahayaa waalidkayaa kugu ammaansaday ee waxaan adigu ma lihid marka waxaa la leeyahay dhaaro markii la yidhaha caruurkii oo tusaaleahaan dhaarta ay kusoo waja qaabkii u dhaarana ilaa wax isagu ficlu nafsihi ma aha wuxuu ku dhaaranaya ficlu hayr waayo aabbihiis ammaano u meeshan dhigtay ayuu ku dhaaranaya ficlulkhayr marka hadduu yahay wax isbaada hadduu yahay oo ogolaasho ah ogolaasho hadduu yahay dhaar go-anuu ku dhaaranaya muxuu leeyahay wallaahi owdacaka haadaa waalidii wallaahi owdacaka haadaa waalidii wallaahi waalidkayaa kugu ammaansaday war go-an warka saas u jarayo u goynayo hadduu ibaat yahay ibaat hadduu yahay wain kaana hadduu yahay laakiin ficlu kayrku nafyan diidma hadduu yahay wax uu diidayo hadday tahay xalafa wuxuu ku dhaaranaa shaksiga calaa nafyi اlcilm halkan masalo marka nafyulcilmiga lagu dhaaranayo ogaalka diidmadiisu ku dhaaranayo ogaalka diidmadiisa ayuu ku dhaaranaya diidma hadday tahay wax la diidayo hadday tahay wax la diidayo maalan qof waalidkiis uu deyn ku lahaa ayaa markuu u tegay uu yihi war xoolihii deynkaay aabbahay uu kugu lahaa keen waa iga beryeelu yihi aabbaha waa i cafiyey waa hor u i cafiyey intuu noolaa uu i cafiyey dhaaraa kusoo wajahantay marka dhaar aabbahay kuma uusan cafine xoolihiisii dhaaraa kusoo wajahantay dhaarta marka maxay ku saabsan tahay wax uu nafyinayo diidayo oo wuxuu diidayaa baraa-ada waalidkiisa iyo cafiga waalidkiisu diidaya wax la diidayo aabbahay kuma beriyeelin kuma uusan cafin waa wax diidmo ah diidmadaas hadday tahay muxuu ku dhaaranaa nafyulcilmi oo muxuu leeyahay wallaahi maa aclamu wallaahi inaanan ogeyn anna waalidii abra'aka min daynihi wallaahi inaanan ogeyn waalidkeyn inuu deynkii kaa beryaalo wallahi inaanan ogeyn ilaa nafyi weeye wuxuu maanta ku dhaaranayo diidmo waayo wax la diidayo ogolaasho hadday tahana dhaarta waa jasmina haddii ay tahay nafyi wax uu diidayo hadday tahana nafyulcilmi ayuu ku dhaaran wuxuu leey wallaahi maa aclamu wallaahi inaanan ogeyn anna waalidii abra'aka min daynihi waalidkaygu inuu deynkiisii kaa beryeelay wallaahi inaanan ogeyn nafyulcilmi u ictimaadi marka marka waa qaabka usluubkaas oo kale ayay dhaartu noqon allah subxana wataala